bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal hamiin fayla weliba hakadhawaadasana warka hamiinama ee idaacadda raadiyo baydhabo ee hamiinamaadan qodobada warkaana hamiinama aysan ka dheegi doontana weliba ku mid ahaa ra-iisul wasaare roobne amniga doorashooyinka kula hadalay safiirka u k ra-iisul wasaare rooble mahdi guuleed iyo abdi xaashi kala hadalay doorashooyinka aqalka sare puntland oo bilowday qaybinta kaararka codbixinta doorashooyinka soomaaliya iyo midooda yurub oo ku wada hadalay arrimo muhiime puntland oo ku warbiiday xaaladda inkadambe ee covid -9 galmudug iyo maamulka deegaanka soomaalida oo ku wada hadalay dilkii afar askari madaxweynaha hirshabeelle oo kulan la qaaday wakiilka beelaha caalamka akhbaaraadka bannaanka warkaan haminana waliba weerar dhimasho badan sababi oo ku dhihiyay dalka ruushka waayahay dhegeystayaal weliba wahaminama isniiya taariikhdan iyo kabeeganta labaatanka bili sagaalaad ee lamada kun labaatan kooda aan is diyaari qodobadii warkaan haminama oo faahfaahsan waayahay dhegeystayaal ka bilaabay qodobkan korayay warkaan haminama ra-iisul wasaaraha xukuumadda hilgaarsiinta maxamed xuseen roble weliba xafiisia qaabilay safiirka u k infadhiye soomaaliya ee covest kulankan iyo wad weeladeen waliba aan ku wada hadalin xiriirka lamada dal iyo habsamo socodka amniga doorashooyinka ee dalkii hormuudku ayey ra-iisul wasaaraha kulankan weliba ra-iisul wasaaraha haqula qeyb galay wasiirka cusub ee amniga cabdulaahi maxamed nuur iyo weliba cabdi diirshe ee la taliyaha amniga ee ra-iisul wasaare roble weliba kulanka ka horeeyey ee wasiirka amniga iyo ra-iisul wasaaraha kula qeyb gala kaasona iyo kula kulma mid ka mid ah safiirada dalalka caalamka dhinihii kale iyadoo xiligan heer gebagabe ee marahayta diyaargarowga doorashooyinka aqalka sare ee xildhibaanada gobolada waqooyiga ee somalilan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee maxamed xuseen roble weliba la kulmay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo weliba ra-isul ku-xigeenka dalka ee mahdi maxamed guuleeda iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee baashi yuusuf axmed ra-iisul wasaare weliba mas-uuliyiinta ka booriyey iniyo ha gudbiyeen liisaska musharaxiinta aqalka sare soona xaqiiji in iyo gacan kusii doonaan doorashooyinka kudhii doona si hufan cadaaladana markaasi yeendhi doonta kulankan weliba daba socday kadib markii gudoomiyaha cabdi xaashi iyo maxdi guuleed iyo shalay galinkii dembe iyo ha saareen hambiraaca doorashooyinka aqalka sare ee hobolada waqooyiga hanasoono ee mid lahansaari doorashada ee ra-iisul wasaaraha balse markii dembe la bedelay saacadooyinkan iyo eedan waliba la fili doona in gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi iyo weliba ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka mahdi maxamed inyo xasan liiska musharaxiinta ee antegan aqalka sare ee somalilan guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka dowladda goboleedka puntland weliba jeeka degmooyin ku tirsan gobolka karkaarka balaaban kaararka codbixiyaalka doorashooyinka iyo qof iyo cod ee golo deegaanka xubno guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka weliba jeeka kaararka codbixiyinta si ayaana dadfadayaan inay markaasi qeyb galaan doorashada hanasoona soo duwangeli lagu duwangeli degmooyinka qardhaceel iyo weliba ofeen ee deegaanada hooskow gudoomiyaha guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka puntland xafiiska gobolka karkaar maxamuud ismaaciil weliba daha furay kaararka codbixinta is-oona sheegay in muddo siyeed cishe iyo socdo doonta inay markaasi qeyb qaadaan kaararka sallanqobada doorasho ee hordhaca ee golo deegaanka sideedan degme e waliba uu sheegay in dadka horey isku duwangeli keliya la sii doono kaararkan welina kale uu isku codsaday in safayl kaararka lambiya ee puntlandna waliba labaatan iyo lita ballan iyo hagabagabay doonta doorashada tijaabaha hordhaca ee ee qofi code kaasoona laga doordi doono golo deegaanada degmooyinka ku tirsan gobolka karkaar dhinihii kale wasiirka wasaaradda iyo xidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ah cabdulaahi abuukar xaaji weliba jeeka kulun luweelada ee safiirka cusub ee midooda yurub oo ismagacaabay laga magacaabay soomaaliya marwatena wasiirka weliba la wadaagay safiirka golo guulol kuderi dadaalada horumarinta walbarashada soomaaliya welina wada wasaaradda walbarashada iyo bahwadaaga wasaaradda walbarashada iyo sida wasaaradda ku-go-anta inay xaqiijida baahinta adeegyada walbarasho ee tayle markaasi soomaaliya kabiya safiirka dhanisha weliba aan kama hadnaqay wasiirka iyo guud ahaanba wasaaradda golo guulo ku dareen waana ka booriday in markaasi lama jibaara walina sheegtay in midooda yurub iyo si xoogan xooga saaro doono xoojinta tayada walbarashada iyo farsamada gacanta ee silan hormariya bulshada waana la koob iyo dhaqaalo dalka safiirka cusub ee midooda yurub weliba magacaawda soomaaliya weliba maalmooyinkii lahadhaafi ka waday kulamo shishalduwan iyadoona la kulantii mas-uuliyiin ku tirsan dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedada gudoomiyaha golo wakiilada puntland cabdirashiid yuusuf jabriil oo isweeliyay gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee golo wakiilada ismaaciil maxamed warsame iyo weliba shir gudoomiye fadhiga lamaad ee guddiga joogtada gudoomiyaha weliba ka horteegay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee puntland doctor jaamac faarax xasan oo isku heliyay saraakiil ku tirsan wasaaradda caafimaadka weliba suwalxowla ee saxuuliya arrimo caafimaadka lasku wareyseero arrimo caafimaadka puntland gaar ahaan xaaladda caabuqa covid nteen wasiirka weliba aan ka horeyntii isa hagudbiyey warbixinta xaaladda guud ee covid nteen ee puntland la tacaalidda wasaaradda kasuub markaasi ka saabsan covid neenka caqabada jarta iyo weliba dadaalada ee ka eedan wacyigelinta bulshada lanyaray lan kordhiyey qaadashada aqabka caafimaadka ee shacabka puntland qaad islamarkaasna lanyaraya fidowka caabuqa covid nteen guddiga joogtada ee iyo su-aal kuweydiiya caqabado walyaabo qabsoomi wasaaradda iyo weliba baahiyada deg dega ee kajara iyadoo markaasi guddiga iyo hajeedian salanwada wacyigelinta covid net islamarkaasna bulshada lansheega in muhiimad muhiimad lata qaadashada talaalka covid nteen madaxweynaha ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid weliba mas-uuliyiinta ankasareyta dowlad deegaanka soomaalida ee iskula hadlay weerarkii laka dili afar kumid ciidamada new booliska kaasoona ku dhiyi deegaanada ee goobweyne iyo ismaamulka soomaalida cali daahir ciid madaxweynaha ku-xigeenka galmudug weliba markii hore an ku tacasiyey geedada saraakiila ee is-oon markaasi an ballan qaaday inka maamul ahaan iyo haqa wada doonaan dadkaasi dalkaas jeysida iyadoo markaasi usa lakaalada doonan ciidamada dowlad deegaanka soomaalida madaxweyne ku-xigeenka galmudug weliba an mahadnaqay doorka in madaxweynaha mustaf usakuqaadi dejinta xiisada ka dhalatay dhacdadaas oo laka diliyay afar kumid ee ciidamada new booliska anka dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka galmudug weliba shacabka deegaanadaasi deganka baaqay iniyoo la shaqeyn maamulku aana kula qeyb qaadan amniga iyo wada noolaashaha deegaanada weliba xaduuda wadaeen soomaaliya weliba etoobiya colaado iyo weeraradan kudhiyo xaduuda maamulka gobolmudug weliba lilaata dowlad deegaanka soomaalida iyo ka hortay saacadooyinka inka dambeeyay welina jira qorshayaal ay ka horseedahayaan lamada maamul hanasonal ka hirgeli doona magaaladaasi cali guudlaawe xuseen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle iyo galabto weliba kulanka udhiya khadka internetka aalada zoomka la qaadaday xubno ku tirsan wakiilada beela caalamka ee rooga soomaaliya madaxweynaha weliba ku warbiyey horumarada inta helka usahaayay kudeeri weliba amniga iyo dhaqaalo iyo doorashooyinka ku socda doorashooyinka kusocda aqalka sare iyo weliba diyaargarowga lankajara doorashada aqalka hoose ee dowlad golaha shacabka wakiilka beela caalamka ee soomaaliya weliba hadhowaaye madaxweynaha hirshabelle dadaalada ka eedan dhameystirka doorashooyinka xubno aqalka sare ee matalahay hirshabelle iyo weliba dardargarowka doorashooyinka golo shacabka saasoo kale weliba ka ammaanay dadaalada joogtada ee usaga deerahay dhammaan beelo iyo sidii iyo ku-go-onta in la xaqiijiyey qoondada balaanta boqolkiiba soddon ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe xuseen weliba dhanishe ankamahadnaqay wakiilada beela caalamka taageerada iyo sii hayan ee soomaaliya welina isu sheegay in maamulka hirshabelle iyo si dhown la shaqey doonaan wakiilka beela caalamka oo anfadhiyay xerada halane ee magaalada muqdisho weliba maalmooyinka lahadhaafi kulamo shishil duban la qaaday dardargelowga amniga doorashooyinka la qaaday madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba dowlad galeedada weli dhegeystayaal warkii haminamia dhegeysaata hadan akhbaaraadka banaanka nanhubeysan oo jeeka rasaas kafuuri xarunta jaamacad kataala dalka ruushka usoona dili inkiyaraan sideed qof sida iyo sheegahan dambabaaryaalka weliba toogashada lamaad ee arday laka beegsadow oo markaasi sanadkan kudhida dalkaasi muuqaala lakabaahi baro bulshada iyo muujiyayn dadka ee daaqada jaamacad markaasi kataala magaalada bermo hasku turaans iyo markaasi inbadbaadaan guddiga beeraha ee guddiga baaro guddiga dambaarista weliba iyo sheegan in saas oo kale dhowr qof oo kale iyo ka dhaawaman weerarka jaamacadda berdam state national ee university kudhi islamarkaasna nanka weerar ka fuli usahay arday kumid ee dhikadaha markaasi jaamacadda warbaahinta dowladda weliba baahiday muuqaal muujiyay qof weerar fuliyo oo hirin dhar madow iyo weliba koofiid adag oo laka ka hayay mootooyin islamarkaasna sidii qurus oo dhex socda jaamacadda bayaan hakubahi ee wakaalada wararka ee ruushka weliba wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in la dhaaway labaatan afar qof oo ka jiran tumi sagaal oo kumid a dhaawac iyo hayaan toogashadana kudhiidii iskuulka weliba naadarka ee ruushka ee sababo la xiriira amniga jaamacadda oo eedlan adkay iyo weliba inay adagta in si sharci dare langadada xub inkastoo iyo suurtagal ay tahay in la duwangeliyo qofka markaasi xubkaas qaadado dhegeystayaal weliba antaninka dhan warka haminamo oo idaacadda radio bariwa sonkooy anuad mijidaasaan warsiina suuse qaybta farsamadana weliba infadhiyay saaxiibka nuur kalsoon inta kan kulamada kulmaan asaasino wadgalo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu